barnaamijka dhallinyarada maanta
waana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale efemyada geeska afrika
waa duhur axad ah bisha januari waa sagaaliyo labaatan sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya caashe ibraahin aadan caashe cudiyan oo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aad ku maqli doontaana barnaamijkeenna waxaa ka mid ah dhallinyaro ku nool somalilan oo baraha isgaarsiinta bulshada u adeegsaday in ay dhaqaale ugu ururiyaan dadka abaaruhu ay saameeyeen qof walba oo ka qayb qaadanaya waxauu lacag ku bixinayaa inta jeer oo boggiisa facebook la faaleeyey qofku wuxuu bixinayaa hadal buu soo dhigayaa bostig waxaa lagu yidhaahdo dabadeedna uu ku sheegaya inuu yahay xujada aqbalay oo lacagta ku ururinayo like kastoo la saaro ama comment faalo kastoo laga bixiyo midna wuxuu ku dhufanayaa zero point five dollar midna zero point two dollar marka haddii laba boqoloo jeer lagu dhufto faalo laga bixiyo waa konton dollar haddii kun jeer laga bixiyo waa shan boqoloo dollar sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii hibada iyo halabuurka oo toddobaadkan ku saabsan riyooyinka dhallinyaradu ay hiigsanayaan waxaa laga bilaabaa waxyaabaha hoosta iyo nolosha laga soo bilaabaa marka dukaan baan ka bilaabay inaan ninka aan maamulo xaggan ka ahay kadib inaan dukaan yeesho milkiile noqdo kadib inaan dukaano badan yeesho kadib inaan dhoofo oon dekadihiinan aan kala soo dego kadib inaan nin weyn oo caama oo bistobisto kadib inaan xitaa aan isku dayo inaan ganacsigaygan aan dadka caawin dhinaca heesahana barnaamijka kama marna ugaadkan weheshada dulmeeraya kaymaho halkaadigaa daydaydiyo haye haye axmed halkan degay kala durke absoluutly axmed Ca- gacaytana goordhow ayaad heestaa ku luqaynayaad maqli doontaan iyo weliba xubintii ciyaaraha iyo qodobo kala duwan ayaa idinku soo maqan marka horese waxaad ku soo dhowaataan qodobo ka mid a warkii dunida
maxkamad federaali ah ayaa soo faragelisay amarkii madaxweyne donald trump ee uu ku xadaynayey in ay dalkan maraykanka soo galaan dadka ka socda toddoba wadan oo muslima taasoo dhalisay jahawareer baahsan maadaama dadka sita dad sita deganaanshaha rasmiga ee dalkan maraykanka ee loo yaqaano green karka arday iyo shaqaale lagu xanibay garoomada dalkan maraykanka amaba laga horjoogsaday inay soo galaan gudaha dalkan maraykanka gelinkii dambe ee sabtidii shalay ayaa qaadi goboleed waxa uu ka sheegay magaalada new york inuu soo saaray amar deg deg ah taasoo si ku meel gaara u horjoogsanaysa in la masaafuriyo dadka lagu xanibay garoomada kadib markii kadib marka ay iska soo degaan garoomada iyagoo sitaa dalkugal aan weli dhicin madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump ayaa la filayaa in uu maanta oo khamiisa khadka telefoonka kula hadlo saddex hogaamiye oo caalamka ah kuwaasoo ay ka mid yihiin boqorka dalka sacuudiga salmaan bin cabdicasiis al sacuud boqorka dalka imaaraadka carabta maxamed bin zaayid iyo weliba madaxweynaha kuuriyada koonfureed madaxweyne trump ayaa shalay sidan oo kale khadka telefoonka kula hadlay afar hogaamiye oo uu ka mid yahay valadimir putin afhayeen u hadlay aqalka cad ayaa sheegay in wadahadalkii dhinaca telefoonka ee shalay dhex maray trump iyo putin inay ku heshiiyeen in ay ka wada shaqeeyaan sidii looga adkaan lahaa kooxda isis islamarkaana si wada jira looga shaqayn lahaa nabadaynta syriya iyo tan caalamka
mar kale duhur wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan waa sagaal iyo labaatanka bisha januari sanadka laba kun toddobiyo toban ismaaciilow durbaba bisha januari way dhammaatay laakiin waxaan isweydiiyaa ma taqaanaa Hmm.
bishan dhirir badnayd ah miyay dherer badnayd si goor weyn?
goormu goormay bilaabatay dee degdeg bay u bilaabantay degdegna wuu dhammaad durba sanadkii laba kun iyo toddobiyo toban bil baa tagtay Ma- cashay malaha qofkay ku xidhantaana wayla dheereed bishaan haye
barnaamijka hibada iyo hal abuurka ayaan dhegaystayaasha markana usoo tubinaynaa kaas oo ku saabsan riyooyinka dhallinyarada waxaa dalka jabuuti noogu soo diyaarisay wariyaheenna sagal siciid faarax
qof walba oo dhallinyaro ah oo ku nool dunida guudkeeda waxa uu leeyahay riyo taasoo ay ku dhex jiraan hadafyadiisa iyo qorshooyinkiisa isaga u gaarkaa ee uu doonayo inuu helo ama uu gaaro inta uu nool yahay haddaba qaar ka mid ah dhallinyarada magaalada jabuuti oo aan kula kulmay dariiqyada iyo goobahooda ganacsiga ayaan wax ka weydiiyey bal riyooyinkooda ugu waaweyn iyo hadday weli qaadeen tillaabo ay ku gaari lahaayeen riyadooda anuu riyadaad waana ganacsiga heer ka gaadho oon maad aragtay meelo sare ka gaadho oon maad aragtay dee ganacsi badan yeesho warshado iyo wax lamid a saasa oon hore ugu sii socdo Een, markaa een, ra'yigayga waa taa weyaan dareemkayga wax weeyaan waa ganacsi aniga marka ilaa hadda maad dhex gashay xaggey kuu marsaa maad weli maad maad wax maad ka qabatay Ah, de- waan dhex galay iminka dukaankan oo kale aniga baa leh Een, markaa s- waan- ganacsiga waan galay iminkana dee lugtan kula jiraa insha allah inaan sidaa ugu sii wadana waan jeclahay Daa ma-
mustaqbalkayga ugu weyn waxaan doonayaa inaan qabto inaan ka mid noqdo dadka jannada ugu horeeya wadooyin badan bay leedahay wadooyinkeeda waan ku taaganahay waan ku tala jiraa inaad dee cadownimada iska ilaalisid inaad waajibaadka ilaahay ku faraacsamaysid marka adduunyada waxaan u joogaa un inaan jannada aan wax ka qabsado aan shaqaysto adduunyo kale ma doonayo ilaa hadda maxaa qabatay saa jannada gashay
alxamdulilah waan qabtay alxamdulilah xaramka waan tegey waan soo xajiyey Een, hadda waan ku tala jiraa dadka waan waaniyaa waan wacyigeliyaa
wiil dhallinyaraa baa tahay adduunka inta aad joogtid waxaa u baahan tahay waxaa qabatid adduunkan korkiisa aakhira jannaad doonaysaa adduun korkiisa shaqadee jeceshaa inaad qabatid
adduunyada dusheeda dee waxaan jecelahay inaan qabto shaqooyinka ugu fiicfiican inaan qabto aan jecelahay inaan ka shaqeeyo guriga ilaah inaan dhiso dhallinyaro tahay eed nooshahay adduunyo badan baa kor taala n riyooyin badan buu qofku leeyahay ma siyaasi baad noqon ma ganacsi baad geli ma waxaad noqon adiga riyadaadu waa maxay aan wallaahi siyaasi miyu waa nin ganacsi inaan kormeers ku jiro waad arkaysaa halkan aad igu soo gasho waa shopping soo ma markaas anigu ganacsigaygaas baan aad u jeclahay siyaasaddana kulley waxaa laga qaadaa uun maaragtane kulayl iyo hadal badan iyo dhiikar iyo haddii ay- markaas madax xanuun unbaad ka qaaday moogtahay marka anigu kormeerskayga ayaan aad u xiiseeyaa marka anu nin kormeeris banahay laakiin inkastoo siyaasadda eh, barhkeedna de aan wax ka cabiri karo haddii wax igala soo gudboonaadaan oo aan isku dayi lahaa haddana de kuley kormeeriskan laftiisa waa siyaasado si aad wax u kala dabari lahayd aa si aad wax u kala dabari lahayd sidii aad wax u kordhisan lahayd ganacsiga laftiisa waa iska siyaasad laakiin markay dawli noqoto kuley anigu waxaan ka ahay dismisman maxaad maxaa kuu sawirma maxaad aragtaa markaad eh, riyadaada maxaad ma inaad wax dhisto ma inaad maalgeliye noqoto ma inaad een, dhinacan shoppingka wado ma inaad een, wax soo dejiso dhinacee riyadaada wallaahi horta kormeerisku waa burshin baa laydhaha wuuna burqadaa mugta marka marka u horeysa waxaa laga bilaabaa waxyaabaha hoosta iyo nolosha laga soo bilaabaa marka dukaan baan ka bilaabay inaan infa aan maamulo xaggan ka ahay kadib inaan dukaan yeesho milkiile noqdo kadib inaan dukaano badan yeesho kadib inaan dhoofo dekedaha- dekadihiinan aan kala soo dego kadib inaan nin weyn oo caama oo istaba istaba kadib inaan xitaa aan isku dayo inaan ganacsigaygan aan dadka caawin karo insha allah anu mustaqbalka waxaan artaa arday baan soo ahaa adu ardaynimadeed iminka in wax yaroo sababa dee xagga monida ayaa suurta gel weyday ha insha allah waxaan ku tala jiraa inaan noqdo doctor mustaqbalka dhow insha allah
marka riyadaada haddaad hesho waxaad doonayso waxaad xoog saar inaad noqoto doctor ha nacam insha allah doctor banaan noqon doonaya insha allah oon weli insha allah waxaan da- caawin doonaa dadka buka dadka soomaaliyeed wixii tabar daran insha allah kuwaasaan caawin doonaa insha allah dhinac kasta waxa ugu daran aduu qaybta way kala derderan yihiin laakiin importanti waxa ah qaybtan caafimaadka dadku waayo xanuuno badan baa jiri karaa imanka xanuunadii way soo bateen marka insha allah qaybta caafimaadka inaan raqab fiican ka galo insha allah iyo xoojinaya
gudashada waajibaadkooda iyo kaalinta uu waalid walba ka galo koritaanka ilmihiisa xilliga uu yar yahay ayaa saameyn weyn ku yeelata marka uu qofku weynaado suleekha waa gabar dhallinyaro ah yaraanteediina waalidkeedu kuma aysan guulaysan inay si wanaagsan u koriyaan kala tagii waalidkeeda ayaa waxay kaliftay inay weydo mid ka mid a indhaheeda oo nolosha bili'aadanka aada ugu muhiima hamiga iyo riyada ugu weyn nolosheeda waa sidii ay isheeda u hagaajin lahayd waxaana kala sheekaystay guud ahaan nolosheeda gaar ahaana raadka uu nolosheeda ku reebay dhibkan soo gaaray xilligii ay yarayd suleekha cumar xuseen wallaahi dhakhtar baan u socdayay xaggan markaan imintay waxaan jeclahay inaan dhakhtar helo oo shalay jeexo oo quruxda wejigayga arko markaa kadib waxaan jeclahay dee wixii inaan guursado dee intaa ka hor inaan guursado ma jecli naftayda sidaaba hortaala marka riyada weyn waa inaad dhakhtar tagto maxaa markii kugu horeysay een eh, wejigaagu aad buu qurux badan yahay een kumaad dhalan maxaa kaaga dhacay isha markii u horeysay wallaahi anoo yar bay hooyaday aabbahay istirareen waa hooyaday baa aabbahay ii dhigay iidhibkeydhi way dhigtay markaa kadib ishii qori bay iga galeen anoo yar fadhi baradoo dhiqina sidaa darteed sidaa darteed dhibaatadaa darteed markii is dhacday baan isha beelay oo qori baa iga xadi muranka hooyayaa ba ka dhex dhacay weeyaan ilaa iyo khalaas toddobiylaa- toddobiyo-labaatan jir baan ku gaadhay saa ishaa uun la awlahay murugadeeda weyla dhaadhacday xoog xoog xoog xoog insha allah waxaan doonaya iminka inaan ka bogsado mar dhow dhanka maamid qaxooti baas qoray iminka waxaan jeclahay inaa lay debiyo dee inaa wax layga qabto ishaa layga jeexo ayaan jeclahay ama dumar ama rag een ma jiraan dad ama ishaada kugu caayay ama wax kugu sameeyay ama maad arag
haa haa dhib bay igu haysaa haddaan iminka matalan helo nin qurux badan amba fiican aan la sheekaystoba takalete ayaa igu dareysaba ma ma waxaad ku fashay ma ma buy jeclaadaba waxaa lagu odhanayaa oo lagu celcelinaya wanaagta insha alla la baxda wanaagta insha alla la baxda markaa waxaa dhacda inuu qofkii iga hadhaba markuu iga hadha kadibna maxay ugu beermaysaa murug badan bay la soo dareystaa markaa waxaan jecelahay wallaahi bilaahi Ish- markaa waxaan qaraar gaadhaa mararka qaarba nin baa la hadli hanla sheekaysan keligaa iska haw ilaa intaa isha lagu jeexayo marka wallaahi wax iga caawiyana ma jiro inayaro waxaan ahay dan yar dad bilaadan la gasha wallaahi dadna magaalada u fadhin keligay baan ahay walaalo waxaan leeyahay xabad yaroo gabadha xabad yar qarintana baadiya lagu qabaa keligay baa magaalada joogaa adu wallaahi xaaladaydu waa bariga dhexe markaad keligaa tahay halkan jabuuti waa magaalo weyn bilaa lacag leh, maxaad maxaad samaysaa nolosha ku dabartaa
wallaahi galabtii baan shaqo tagaa dariiqaa baan fadhiistaa suuqa kaba yar baan ku iibiyaa naftaydaan ku maareeyaa waxa yaraan ka helo wallaahi islaan maciidii oo baadiye fadhidaa jirta islaantaa waxa yar oo helana waan u diraa marmarna naftayda yar baan ku dabaraa kolkal askarta ay raaftaa ay xidhaa waxa yaran hayana way iga xidhaa anigana way xidhaa waxaana way i diidaa wallaahi waan iska samraa un waxaan sameeya ma garto wallaahi marmar talada way igu ciirta maciidii baa soo korsatay hooyada hooyadayna mar dhow way dhimatay iga geeriyotay xoog murugtaan xoog bay ila dhaadhacday marka iga dhimatay ma jeclayn hooyadayana waan sleekayn iyadoo yar bay dhashahayd waan u baahnaa laakiin waan ka xumahay khilaafka dadka isqabo xilliga ciyaalka leeyihiin waxaa leedahay ma fiicna marka waalidiinta waxaasoo kale inay iska daayeen ayaan odhan lahaa ilaan waxaan waa jiirkooga iyagaa dhalee meel kale lagama keenine waayo waa mudho soo baxay oo la sugay Een, hadda dhakhtar weli maad helin Een, waxaana tiri een, ma doonayo inaan qof shukaansado oon mustaqbal iyo guur ka hadlo ilaa aan een, ishayda hagaajiyo Een, dhakhtaradu maxay rajo ilaa ishaada ma waxbaa laga qaban karaa bay ku yidhaahdeen mise waxba lagama qaban karo waa laga qaban karaa ilaa laakiin qof faqiira muxuu qabsan karaa walaashay waa laga qaban karaa yurubta qalabkaaga dhulkan ma yaallo ilan anagoo yar baan beelay caadka ishuu ku weynaaday isha in yarba yar gaabatay way weynaday ishu markaas waxaa la doonaya wax qalab weyn iyo wadano dheer loo diro jabuutina waxba kama qaban karayso mar aan aramxa tegay waxaa layga yidhi hindiyaa lagugu jeexi karaya waan ooyey wallaahi xoog baan u ooyey mar kaleeto ka horreysay labadii kun iyo meelaha afartii iyo shantii waxaa ma garanay dhakhtar aan geelo dhan kanaan tegay indhaha lagu jeexba laga yidhi maalintaa niyada wax gashtay inaa la jeexo ayaan gashaday inaa la jeexo inaa la jeexin ma moodin laguma jeexi karaya iga tiri inantiis waan ka soo baxay digada baan doonayba gaadhinaas ku dhigo jiiraba uy kala gooyaba ayaan ugu talagalay naca murugo darteed iyo oohin darteed iyo waxaa niyeeyeen waayey ayaan ka xumaaday xoog markaas wallaahi da- dad baa iga qabta waan isdil gaadhaba maalintaas hadday dhici weydo een, haddaad waxaad doonayso aada weydo hadduu nin kuu yimaado kugu qanacsan wiil dhallinyaraa ku yidhaahdo aniga waxba igama gelin il wax kaaga dhiceen adaan ku doonayaa may dhici karaysaa inaad tiraahdo haye noloshayda markaad qof lamaana haysato nolosha way ka duwan tahay markaad bilaa lamaana tahay ma laga yaaba inaad go-aankaaga bedesho
ah haddaan heli lahaa qurux badnaan lahaydaa waan ka yeeli lahaa laakiin nimankii iminka naagay caadigaabay bade zalcelinayaan matalan dee dadkii baaba problem badan oo kugu daynayinba dadkii ma daynayaan waa problem socota waayo iyagii odhanaya tan maxaan ku falayaan bade faamiigoogi baa ku arkay odhanaya tan maxaad ku falaysa amba hadduu iga idhahdo ba naweel xaafad aan kusoo tusay anaaba ka yeelinba shaqo haddisay kuu tahay noloshaada maad ku dabari karaysaa wallaahi waa nolol silica waa nolol welwel badan oo murugo badan oo naxdin badan mar kastuu askari kugu soo baxana naxdintaa badan waxaad ka qaadaysaa macaan gariis baad ka qaadaysaa haddana waxaan ku bedela ma hayo laakiin shaqo kale shaqo dowlad wallaahi waan kada doonay maba jirtaba Een, maxaa kaloo ka mid ah riyadaada walaahi mararka qaar marka aan tukanayo ambaan ducaysanayo ambaan aan wax cunayo cuntada bay ku joogsataa macoydayba hooyaday dhashay ayaa jirta oo baadiye fadhida keligeed walaahi oo xoolana waan laan jirno ay madheen markaan xasuusto walaahi waan ooyaa waxaan jeclahay haddaan wax heli lahaa marka fiican heli lahaa aan gursan lahaa inaan islaantaas uga kaxaysan lahaa unaysan lahaa markaan islaanta isa keeno riyadayda way dhannaan lahayd gurigadana way iga hadh lahayd waayo xoog baan u jeclahay hooyadayba dhashay bas wax dadaba iyadan ciyaaba iyo inay yar walaashay bas
aad bay mahadsantahay sagal siciid faarax een waa sheeko aada u taabasho leh oo waxay ka hadlaysaa burburka qoysaska laftigoodu saamaynta uu ubadka ku yeeshay tooska ah iyo weliba waxaa ismaaciilow sii dheer iyo bulshada markay noqoto midaan isu garaabayn haddii gabadha iyadoo yar waxay tiri anigoo yar oo fadhi barada ayaan maaragtay dhaawac iga soo gaaray isha marka bulshadii naxariista laga filayay laakiin waxaa laga yaabaa dee dadkana iyada qudhada in meelo tabaalaysanay iskaga sii nooshahayn waa suuragal macnaha bulshaday la nooleed marka hore waati tidhi waxaan ka imiy iminkan baan meel qaxootiya isqoray waxaa laga yaabaa dad badan oo tabaalaysan inay ya ah, qaxootigana waxyaabahay ka naawilaysa waxaa ka mid a intaasay heshaa wadamo fursad u siin kara markaad fiiriso hadda dhaawaca isha ay sheegaysoo kale marka loo helo dhakhaatiir taqaana marka loo helo een, saa uma sii foga waa suuragal laakiin waa farsamadii iyo dhaqaalihii bay ku xiran tahay dhaqaale inay laakiin waxaa aniga aada ismaaciilow een, ii taabtay meesha ay leedahay haddii xataa aan ninkii igu qanco Mm.
inuu i guursado Mm.
dadkii baan taag layga helin waxay leeyihin gabadha insha alla maxaa ku waa daba nolosha da- dadkeenu marka waa faduulinteedii la eg.
dadkeenu faduulinta aad ba malaha mer- marar badan bay dhacdaa sheekooyinka noocaas ahi haddaynu intaas kaga nimaadno dalka jabuuti iyo warbixintaas ay sagal siciid faarax inoo soo dirtay dhinaca kalena een, caashe waxaa jira baraha isgaadhsiinta ee bulshada facebook oo kale inta badan dee waxaa loo isticmaalaa faallooyin iyo sheekaysi iyo doodo iyo in Aad- mararka qaar laysku maago iyo aad- wuu iska howlo badan yahay.
aad bay adduunyadu hadda een, halkaas ugu kulantaa laakiin hargeysa oo kale iminka waxaa jira waa kuwa abaaro ay somalilan ka jirin iyo meelo kale oo soomaalida ka mid oo kale aad u aafeeyey waa gartay qaar ka mid a dhallinyarada somalilan oo kale ayaa waxay bilaabeen in ay een, facebooka dhaqaale ugu ururiyaan een, guddida abaaraha iyagoo isxujeynaya iyagoo is xojeynaya ay tusaale ahaan een, wiil baa fa- soo dhigaya boggiisa fariin markaasuu leeyahay inta qofee ee faallo ka bixisa afar iyo labaatan saacadood ama waan jecelahay like saartaa ama waan jecelahay ama saarta, kelmad uun ka lacag baan dhahda.
ku bixinaya marka waa faalladaadii oo lacag lagu bixinayo dad loogu sii gargaarayo marka dadka qaarkood baa dadka saaxiibada badan leh ummaddii oo dhan baa kusoo jabaysa marka qo- haddaan anigoo kala galo aan idhaahdo een, fa- fariintaada waan ka helay ama aan fariintiisa wax ka idhaahdo ima soo siinaya dee adaa ah, wax- macnaha lacag isagaa bixin doona hadhow iyo siinaya marka lacagta guddida abaaraha marka fariintayda ay lacagta ku xiran tahay fariintaaday lacagta ku Ee, xidhan toban goor baan ku aan ku dari lahaa marka dad badan baa een, marka saaxiib- marka qofka ilaa intee loo ogolya ma hal mar unbay caashoo kale een ah, dee lama xisaabin karo inta qof ee afar iyo labaatan saac een, faallaysayba hadhow tirada guudun baa leegaya kun qof baa faalleeyey kunkii qof baa lagu waxaa lagu dhufanayaa dhufanaya intii uu nus sheegay dollar nus dollar marka lagu dhufto shan boqol oo dollar waa inuu bixiyaa marka hadhow resiidkana waa inuu soo dhigaa oo haddii intaas ay ka bataan oo dhowr kun oo dollar ay ku gaarto xooga keenaya qof iyo jeebkii
Saaxiib- saaxiibaduu iska dhimaya marka aad iyo wariyaha v o a magaalada hargeysa barkhad maxamuud kaariye ayaa la kulmay guuleed axmed jaamac oo ku magac dheer guuleed dafaac iyo weliba maxamed Xu- aan idhaahdo xuseen maxamed cali oo ku magac dheer banaadhi oo ka mid ah dhallinyarada ka qayb qaadatay arrintan waxaana dhex martay sheekadan
guleed axmed bal waxaad ka warantaa hawshan facebook iyo tabarucaadku sidee ayay ku bilaabantay bismillahi raxmaan raxiim waxay ku bilaabmeen eh, nin la yihahdo ibrahim sultaan cabdiraxmaan ayaa markii horeysay bilaabay dabadeedna way ku fiday baraha bulshada ee somalilan dadkeedu isticmaalaan oo dhan qaabkay ugu fidheen waxa weye wuxuu dhigay qaab xuji ah oo qof walba lagu xujeynayo inuu tabarucaadka ka qayb qaato isagoo ku ururinaya eh, faallooyinka ay dadku ka bixiyaan wuxuu soo dhigo Eh, qaabkaasay kolkaa ku bilaabantay Een, sidee u shaqaynaysay qofku hab noocmaaba lacagtoo bixinaya qofku wuxuu bixinayaa hadal buu soo dhigayaa eh, bo- postig waxaa lagu yidhaahdo Eh, dabadeedna uu ku sheegaya inuu yahay xujada aqbalay oo lacagta ku ururinayo like kastoo la saaro ama comment faalo kastoo laga bixiyo midna wuxuu ku dhufanayaa 0.5 dollar midna 0.2 dollar marka haddii laba boqoloo jeer lagu dhufto eh, faalo laga bixiyo waa konton dollar haddii kun jeer laga bixiyo waa shan boqoloo dollar qaabkaasay u soconaysaa Eh, like-istana 0.2 ayuu ku dhufanaya marka fal celinta ay dadku ka bixinayaan waxaan qofku soo dhigay ayaa lagu salaynayaa in qofkani ku xujoobo inuu lacagta bixiyo marka qofkani ma oga intay noqon doonto ee wuxuu badda isu soo dhigayaa ee inkastay noqon karto inuu inuu inuu ku bixiyo Ee, bal iminkana aan u wareego waa xagga xuseen oo weydiiyo waxaad iiga warantaa nidaamka loo marayaa in qof qof u yeedho horta nidaamkaasi sidee buu u dhacay waxay noqotay arrin dadka wada gaadha markaa qof kastaba markuu shan qof n u yeedho waxay noqonaysaa dad badan bay gaadhi marka anna waxaan u bixiyaba barnaamijka taakulaynta ee taabagalay adiga xuseeno qof baa kuu yeedhay waad ka qayb gashay adigu wuxuu ku yidhi xuseeno ka mid noqo si- sideed qorisu dhiibkaas siduu u dhacaya qor isku dhiibku wuxuu ku dhacayaa kolley bulshadii waxay noqotay in facebook wuxuu noqday bar bulsho oo ka qayb qaadatay xiriirka bulshada oo anigoo kale waan sugayo waxaan islahaa barkhad maxamed kaariye baa ku yeedhayo markii dambe abwaan weersamaa ii yeedhay way marka lagaan ku noqdo guuleed een, adigoo kale dadka ka qayb galay baad ka mid ahayd Een, bal looga waran adigu taada seed ku bilowday maxaa ka soo baxay sidaas weli loogu soo xujiyey loogu soo sheegay nin cabdishil ayaa igu yidhi maad ka qayb qaadatid barnaamijka kadibna waan soo dhigay Eh, dabeedna dadkii faalay ka bixiyeen way la gareeyeen isku celcelis dhowr kun oo qof ay noqonaysa Eh, marka waa qaab qurux badan baan u arkay waayo haddaanan soo dhigi lahayn oo saa loogu xujin lahayn maan bixiyeen lacagtan markii dambe bixiyey marka qaab qurux badan runtii oo eh, farsamo wanaagsan ku timi oo aad iyo aad ugu ugu mahadsan yahay maaragtay ninkii hindisaheeda lahaa inaad adigu waxaanad marka hore bixiseen aad bixisaa miyana waxooga kalifaadii qasab u yar ay keen qasab maaha sababtoo ah marka hore lagu qasmayo waa lagu weydiinaya inaad ka qaybgeli kartid marka rabitaankaaga aad kaga qaybgelaysa laakiin xadidkii lacagta aad garanay xadidkii lacagtu dadkan faraha badan iyo kuwanaanka qof ama boqolaalka qof ee kuugu jira ayay ku xidhanta oo kor bayse ka soconaysa waa filanta saacadood Eh, waxay isku noqotay afar boqol iyo afar iyo toban intaan anigu bixiyey dollar marka waxaan leeyahay inay tahay xujo qurux badan imminkan anu aan weydiiye xuseen dhaqaale intee leybuu ku kordhin kartaa ama ku kordhisay taakulaynta dadka abaaruhu saameeyeen arrintan cusub arrintani walaal waxay ku kordhinaysaa dhaqaale xooggan bay ku kordhinaysaa oo welibana ah dhanka dhallinyarada maadaama aynaan markii hore ay habka loo gudbinaya habka dadka messageka loo gaadhsiinayo ayay ku xidhan tahay dadka abaaraha u gurbada laakiinse habka aad u gaadhsiinayso qofkan inuu gurmada abaari bay ku xidhan tahay fikirkan uu ibraahim suldaan keenay wuxuu ka soo maray had iyo jeer dadka halkii ay garanayeen dhallinyaradu waxay social mediahay garanaysaa imaka liked iyo commentka ayaa la garanayaa xaggaasaa ka- uu ka soo maray marka inta comment iyo like la siiyo oo ah dadkuna wax iska dhib yar oo ay qaban karaan ayaa ah in- inta uu lacagta ku helayo dadkii abaarta loo gudbinayay marka lagaan ku noqdo guuleed dadka qaar baa lahaa een, waa xujo diinta dadku eh, miya la weydiiyey culimmada la weydiiyey arrintaa iyada ka hor haddii anigu horta sheekh mihi laakiin ma garanayo si culimo ugu baahanayso haddaan anigu idhaaho eh, dadka abaartu hayso waan u tabarucaya idinkuna ila caawiya lacagta intaan bixinaya intay noqonayso anigu isu soo bandhigo rabitaankayga ku imaado Eh, dee cid la qasbayay may jirin ina markaa ma umalayn maayo inay halkaa ay dhibaato ka keenayso Een, arrintan la bilaabay imika ma tahay arrin markaad eegto eh, iscaawinta bulshada dhexdeeda sidee bay uga qayb qaadan karaya runtii waxayna tustay in kasta kow hadal mooyi iyo ficil waxtar bulshada le in laga samayn karo baraha bulshada ma oo lacag laga ururin karo wanaagsan laga ururin karo waayo tani ma ahayn oo keliya in lacag laga ururiyey waxay ahayd wacyigelin dadka la tusaya weli in dhibaatadii abaartu jirtay tahay in wax laga qabto marka waxayna tusaysaa inaynu haddaynu si wanaagsan u fikirro oo xirfadaysan oo ka gudubno qaabkan marka hore u isticmaalinay inaynu si ka baahsan oo ka ballaaran sidaynu hadda u isticmaalno baraha bulshada aynu u isticmaali karno runtii ayayna muujinaysaa sidoo kale isla su-aasha aan weydiiye xuseen sidaa darteed dadku way ku dhiirinayaan dadkiina waxay ku dhiirinayaan dhallinyarta inay qaar kale u yeedhaan kuwii aan gelinna waxay ku dhiirinayaan inay galaan iminka qiyaas maynu haynaa tirada dadka ka qayb gashay intaad ogta
shalay toolaan in aanu wada xidhiidhnay ibraahim suldaan cabdiraxmaan oon ku idhi in run ahaantii wuxuu ii sheegay inuu isagu isku xil saarayo inuu ururiyo xogta dadkaasi anu qiyaasta waxaan isleeyahay dadku ilaa boqol waa ka badan yihiin imanka qofka ugu yarayna konton doolar u
kuwaasi waxay ahaayeen xuseen maxamed cali badhaani oo ugu dambeeyey iyo weliba guuleed axmed jaamac guuleed dafaac oo labaduba u warramaya wariyaha v o a barkhad maxamuud kaariye haatanna wararkii ugu dambeeyey dhinaca ciyaaraha waxaynoo hayeen nuur xasan nuur bukhaari
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duurnimo xulalka cameroon iyo burkina faso ayaa usoo gudbay wareega semifinalka ama afarta kooxood ee koobka qaramada afrika kadib markii ay badiyeen ciyaarihii ay xalay dheeleen burkina faso waxa ay laba gool iyo eber ugu badisay xulka qaranka ee tunisiya labada gool oo ay keeneen aakhirka ciyaarta ciyaaryahanada pensi inakulma ayaa ahaa kuwo ka naxsaday oo niyaddana ka jebiyay ciyaartooyda tunisiya burkina faso goolka hore waxa ay dhaliyeen ciyaarta oo ay ka harsaneed shan daqiiqo goolka labaadna wuxuu ahaa mid ay ku dhaliyeen weerar rogaal celin ah kadib markii dhammaan ciyaartoyda tunisiya ay soo wada aadeen goolka burkina faso ciyaarta semifinaalka waxa ay wajihi doontaa masar ama morocco midka soo baxda arbacada soo aadan dhinaca kalena xulka cameroon ayaa usoo gudbay wareega afarta kooxood ee koobka qaramada afrika markii ay xalay rigoorayaal shan gool iyo afar ah ay uga awood sheegteen xulka senegaal labadan xul ayaa boqol iyo labaatan daqiiqo oo ay ciyaareen isku mari waayey barbardhac eber iyo eber ah senegaal ayaa fursado badan oo soo maray iska khasaariyey iyada ayaana ku gacan sarreysay ciyaarta laakiin senegaal waxay guuldaradaasi u eersan doontaa laacibkeeda sadio mayn oo ka khasaariyey rigooradii ugu dambeysay taasuu uu ka qabtay golaayaha xulka cameroon fabrice onda halka goolkii ugu dambeeyeyna uu u laaday ciyaaryahanka lagu magacaabo vincenz abubakar oo goolka u dhaliyey cameroon waxay koobkan horey ugu guuleysatay afar jeer ciyaarta xigta waxay la dheeli doontaa xulalka ghana ama d r congo kooxda soo gudubta dhinaca yurub haddii aan eegno waxaa dhacay ciyaaro ka tirsan koobka f ega ingiriiska kooxaha waaweyn intooda badan waa ay badiyeen marka laga reebo liverpool oo laba gool iyo gool ku khasaartay kooxda wolverhampton wonders chelsea waxa ay afar gool iyo eber ku qabatay kooxda brentford manchester city ayaa saddex gool iyo eber ku garaacday crystal palace tottenham hosbo waxa ay afar gool iyo saddex ay uga awood sheegatay kooxda wencom wonders halka naadiga arsenalna ay shan gool iyo eber ku dharbaaxday kooxda southampton horyaalka zeria aada talyaaniga laba kulan ayaa xalay dhacay lazio waxaa ka badisay kieva verona oo dirtay gool iyo eber interna waxa ay wadaa guulihii ay maalmahan gaaraysay waxaana saddex gool iyo eber ay kaga badisay kooxda baskara ay u dirtay kaalinta shanaad ee horyaalka talyaaniga dhinaca sbainna ciyaaro ayaa dhacay xalay kooxda viareal ayaa laba gool iyo eber kaga badisay naadiga qaranaada atletic madrid iyo alaves waxay isku mir waayeen barbaro eber iyo eber ah ibaar ayaa saddex gool iyo gool ku dharbaaxday dubartiva la corona laganas waxaa gurigeeda ku garaacday saltafigo oo dirtay laba gool iyo eber galabtii caawana ciyaaro kale ayaa dhici doona barcelona ayaa fiidkii caawa waxay la ballansan tahay real betis sbanyol waxay is arki doonaan sevilla sporting gihon iyo atletic bilbao ayaa fooda isdiri doona halka caawana ay real madrid garoonkeeda ku martigelin doonto kooxda real sociedad dhegeystayaal xubinta ciyaarahana waa naga inta
aad ayuu mahadsan yahay nuur xasan nuur bukhaari haatanna kusoo dhowaada codka fanaanka axmed gacite yuusuf
waxay dani keentayo kalgacal baylaa durku dadiyo dunyabaa ka go'ay waxbaa derisihii noqdeen waxay dani keentayo kalgacal baylaa durku dadiyo dunyabaa ka go'ay waxbaa derisihii noqdeen
codkaas axmed gacitaan lahu naxariiste iyo heesta dulmiga caashaqa kada waxay gebagabow tahay idaacadda iyada duhurnimo barnaamijka dhalinyarada maanta caasha cudiyaano ismaaciil xuseen farjara iyo soo saaristo bashiir abikara tan iyo intayna afarta kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
haye halkan degi kalaa durke dugaagan weheshada dulmeeraya kaymaho halkaadiga daydaydiyo halkan hedhe hedhe halkan degi kalaa durke ilaabaa deeqbashe dulmiga cashaqa ka daa doorashada cashaqa ka daa dulmiga cashaqa ka daa digashada cashaqa ka daa